kastoo axada barnaamijkeena axadlaha waxaanu ku furanaa duruus diiniya kitaabka bismillah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وسنن الحج سبع waxaan kasoo hadalnay xajka iyo fadligiisa iyo shuruudiisa arkaantiisa iyo waajibaadkiisa waxaan halkan ka gelanaa oo mualifku soo qaatay sunnooyinka waxyaabaha ajarka badan ee xajka uu leeyahay marka sheekh wuxuu yihi wasunan lxaji sabcun xajka sunnooyinkiisa qofka xajkiisa u dhamaystirayaay oo wanaag iyo fadligana waa todoba al ifraadu xajka oo la keli yeelo waxaan ka soo hadalnay xajka marka qofku uu gudanayo saddex qaybood baa loo gutaa inuu xajku yahay ifraad oo aad xaj keliya xirmato markaad miiqaadka timaadaad xirato xaj aan cumro lahayn oo markaasi aad sidaas ku xajido maka markaad tagto dawaafto oo aad dawaaful dawaaful xuduud la dhaho sunna ah aada samayso ka bacdina sacyigii bayna safa walmarwa haddaad soo hormarsato kii xajka ahaa darkaaga adoo qabaad sugaysaa ilaa maalinta tarwiya inta kalena xuduudi baad la dhamaysanaysaa marka ilaa iyo maalinkaad xirato ilaa inta xajka aad ka dhamaynayso intaas waxa weeye waad xarman tahay oo dharkaagii iyo baad ku taagan tahay ifraad ayaa la yidhaahdaa qaybta kalena waa tii qiraanka ahayd oo sidaasoo kale iyadoo ah baa xajkii cumradii isku dhex jiraan midda saddexaadna waa tamatuca oo qofku intuu cumro xirto oo markuu cumraysto taxallulo xalaal noqdo oo hawlihiisi iyo dharkiisi caadi ahaa iyo wixii laga xaaraantinimeeyey intuusan xiran ka hor ay u xalaaloobaan uuna maka iska joogo sidii isagoo reer makaa maalinka sideedaadka yoomu tarwiya la dhaho uu aago markaasi mina uu aado taasna waxaa la yidhahdaa tamatuc ayaa la yidhaahdaa shaaficiyada waxay dhahaan waxaa fadli badan ifraadka maxaa yeelay ifraadku waa xaj keligiisa dhig iyo hadi iyo waxba qofka lagama rabo labada kale waa laga rabaa saasay ku ay ay ku fasiraan laakiin sida raajixa tamatuca ayaa fadli badan bal culamada qaarkood waajib ayay ka dhigayaan maxaa yeelay nabiga sala allahu alayhi wasalam iyo saxaabada waxay xirteen qiraan qiraankaas ay xirteen oo xajkii iyo cumradii isku dhex jira ay xirteen markii ay ay ay dalxaliifa soo gaareen ay soo gudbeen baa la amray inay tamatuc ka dhigtaan marka qofkaan hadyi wadinin xoolo wadin markaasi tamatuc ayuu u bedelay amarkii la siiyey darteed nebiguna wuxuu yihi haddaan ogaan lahaa hadyiga ma soo kaxeeyane tamatucaasaan ka dhigi lahaa buu yihi nebigu sala allahu aleyh wasalam saa darteed waxaa fadli badan oo ajar badan bal mararka qaarkood waa waajibba ay culimadu leeyihiin waa waa tamasuca weeye laakiin shaaficiyada ifraadka ayaa xaggooda ayaa ajir badan wahuwa ifraadku waa taqdiimu lxaji xajka oo laga hormariyo wey cala alcumrati cumrada laga hormariyo oo maaragtay xajka qofku marka hore u xajiyo intuusan cumraysaninba waxyaabaha sunooyinka waxaa kamida buu yihi sheikha raximah llahu tacaala altalbiya inuu qofku yidhaahdo labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka walmulk laa shariika lak labaykadaasa waxaa la yihahdaa talbiya weye oo siiqooyin iyo qaabab kala duwan kusoo aroortay waana ku ajiibo weeyo waaddin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaalan markii loo iclaamiyey dadka maaragtay xajka ayaa waxa ay dadkii leeyihin labayka waaye waan ku adeecnay sacdayk anaha warkaagi waan qaadanay si dhabaan u qaadanay waana imaanay xajkii waanu imaanay marka talbiyadaasna sunna weeye cinda shaakiliya culamada qaar baa waajib ka dhigaya laakiin fadli badan iyo ajir badan ayaa ku soo arooray qofku in uu markii uu xirto ilaa uu geedka ka arkayo in uu talbiyaysto oo labeykadaasi wada weeye gaar ahaan xaaladaha kala duwan oo ay kamid tahay markii wax taqayur kugu dhaco masalan meel buura markaa fuulayso ama meel goda aad u diganayso ama saas oo kale meel aad ka deganaysa oo meel fuulaysa waxoo dhan waxa uu isbedel markuu kugu dhaco qoraxda sabaxda dhacdo waxa weeye in la talbiyaysto wax kasta oo korka qofku u gashado ragga marka laga hadlayo waa inuu qofku banaanka iska dhigo weye oo muxuu gashanayaa marka hadduu shaatigii ama khamiiskii ama funaanadii ama sarwaalkii ama xustuumadii waxa lagu xidhaar uu xirtay oo dhan uu iska dhigo muxuu gashanayaa walaalbisu wuxuu xiranayaa ijaaran hoosgunti iyo ridaan iyo maaragtay go abyadan iyo cadcadwi abyadkaasi waa sunno oo qofka in laga maro oo cadcad xirto waa sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam dharkaasna dharka cad buu ugu jeclaan jiray laakiin inuu laba maro xirto labadaasi nooc ay rabaan ha noqdaane waajib weeye inay caddaan noqdaanna waa sunno weye maxaa yeelay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa yalbis alqamiisa wala alacmaa'ima wala alsaraawiila wala albarnas wala alkhufaafa ila axada laa yajibun caleyh markii lala hadlayey xadiiskii dheeraa ee nebigu sal alay slam maxduuraadka uu ku tiri lahaye weye waxaan kaloo la ogolayn oo sheekha maaragtay waxyaabaha saas oo kale kabaha oo kale iyo inaad kabaha inaad xirato inaad sandal xirato ama maaragtay dacas xirato wey ayib oo khufayfka khufka wixii saas oo kale ahoo anqadyada qarinaya lama ogola tilsaala iskaba dhaaf korkooda ayib wuxuu yihi marka sheekha raximah allahu tacaala labadaas mare waa inay xirtaan weye waa raggii dumarka markii laga hadlayo marka sheekhu wuxuu yihi faslun fii muxaramaati alixraami waxyaabaha xaaraanta ka ixraamka wauxrama waxaa xaaraan ka ah almuxrim cala almuxrimi qofka xirtay xajka casharata ashya ashyaa buu yihi nafsu lmakiiti waa midda hadda kasoo hadlaynay dharka talmaha ah wataqdiyat alra'si min alrajuli ninku inuu madaxa garoosho oo cimaamad uu xirto waata haddalayna walalcamaa'im ilka dharka mukiidka oo dhanna uu iska dhigo cimaamadana uu iska dhigo dhar kastoo talano maaragtay oo ninku xirto iska dhigo siisaan ha noqdo shaati sarwaal funaanad wax walba inuu iska dhigo uu xirto labada qeyb madaxa markaasa wax ma saaran kara gabadha soomaha gabadha dharkeeda caadiga ayay ku xara ku xira marka xirato ay gashanaysaa laakiin maxaa iyada loo baahnayn waxaan loo ogolayn walwajhi walkacbayni wejiga iyo labada maaragtay walwajhi walkafayni min almar'a gabadha wejiga iyo labada gacmood inay maaragtay banaysaysan daboolin oo maxaa loola jeedaa wejigeeda inaysan niqaabka xiranin kafaynkana aysan gashanin of maxaa la yidhaahdaa galof iyo wax lamid a aysan gashanin gashanin wuxuu yihi marka sheekha raxima allahu tacaala watarjiil shacri timaha in la shallaysto ayadana lama ogola timaha sida raajixa qofku shallaysan karaa oo wax dhiba ma laha laakiin waxa la diidaya waa inaad timaha jarto sheekh laakiin madhabka wuxuu ku socdaa haddii la shallay timaha soo ga-ayo marka markaad shallaysanaysid wixii soo ga-a iyo dhib ma laha laakiin habadin adiga oo timihii inaad shallada maanta idin ku wada celiso xaragada balse waa laga fiicay dib duhni inaad saliid ku aad ku shamayso oo saliiddaa saliid carfaysa ay noqoto hadday carfaysa lama ogola ayib wuxuu yihi marka xalqahu in timihii la xirana lama ogola wa taqliimu aladaafir cidyaha in la jirana lama ogola watiibu barafuunka iyo casarkii wixii udgoon lama ogola wa qatlu saydi ugaarta dilideeda lama ogola wa caqdu nikaaxi in qof uu guursado ama uu guuriyo lama ogola walwad-u jamaaca lama ogola asagoaba ugu daran yahay qofkii hawa xaaskiisii u galmooda waxa weeye qofkaasi xajkiisi waa buray waana u dhamaatay markaasi sanadka dambana xaj laga rabaa wey walmubaasharatu bishahwa ninka inuu xaaskiisa tagtaagto la baashaalo oo ayadana lama ogola oo laa rafata ayaa la yidhi saa darteed waxa weeye inuu u dhawaado lama ogola wixii caadiya salaan iyo mogiya wax kastoo shahawo kicin kara ma ma loo ogola waa laga fiican yahay laakiin midda burinaysa xajka waxa weeye wad-iga weye wallahu tacaala aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wcala ali saxbi ajmaciin